أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa talaado saddex iyo tobanka bisha dilgacda kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo safiirka dowladda hirdada imaaraadka carabta ee u fadhiya magaalada muqdisho ayaa la kulmay madaxa maamul goboleedka shadala dirirka ah ee jubbaland xilli khilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay xukuumadda abudabay iyo kooxda hirdada soomaaliya xog dheeraada ayaa laga helayaa wiil dhallinyaro ah oo maleeshiyaadka rajada ay ku dileen magaalada muqdisho dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa xilka ka qaaday wasiirkii difaaca xilli dagaallo culus ay ka socdaan gobollada dalkaasi makaatiibta caafimaadka ee wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa olole lagula dagaalamayo cayayaanka ka bilaabay degmooyinka jilib iyo kamsuuma bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay nadwo cilmiyeedda uu soo qabangaabiyey maktabka dacwada ee wilaayadaasi
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatanna u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan safiirka dowladda hirdada imaaraadka carabta u fadhiya magaalada muqdisho ayaa la kulmay madaxa maamul goboleedka shadala dirirka ah ee jubbaland xilli khilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay xukuumadda abudabay iyo kooxda rajada soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabdulqaadir safiirka dowladda hirdada imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya axmed jumaax rumeyd ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamul goboleedka shadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland murtad axmed madoobe xilli uu khilaaf xoogan ka dhex taagan yahay xukuumadda hirdada ah ee abudubay iyo kooxda xasan sheekh maxamuud xafiiska axmed madoobe ayaa sheegay in labada nin ee dabarlifyada ah ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo la xidhiira mashaariicda shadala dirirnimo ee dowladda imaaraadka ay kala shaqayso maamulkaasi fadhiidka ku ah magaalada kismaayo iyo arrimo kale kulanka safiirka imaaraadka u fadhiya muqdisho iyo axmed madoobe ayaa kusoo beegmaya xilli abuduba ee ka rajo dhigtay xiriirka kala dhexeeya kooxda ridada ee muqdisho markana bilowday inay sii xoojiso saameynta ay ku leedahay maamul goboleedyada sidoo kale madaxa maamulka shadala dirirka ah ee jubbaland ayaa kulan la qaatay wakiilka gaarka ah ee midooda gaalada afrika u qaabilsan soomaaliya moxamed al amiin suweef waxaana la sheegay in mas-uulkan ka socda ururkaasi uu axmed madoobe u sheegay in deegaanada uu maamulkiisa ka arrimiyo si la mid ah maamulada kale laga saari doono ciidanka qaybta ka ah isbahaysiga shaala dirirka ee la magac baxay atmis balse murtad axmed madoobe ayaa muujiyey inuu culays kala kulmayo weerarada kaga imaanaya dhanka ciidamada mujaahidiinta jazaakallaahu khayran walaalka xog dheeraada ayaa laga helayaa wiil dhallinyaro ah oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku dileen magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaya fardil ah oo saacadihii lasoo dhaafay wiil dhallinyaro ah loogu geystay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya falkaas oo ay ku kaceen maleeshiyo ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ee uu madaxa ka yahay murtada xasan gurguurte falkan dilka ah ayaa si gaar ah looga soo calaamadeeyey iskuuska ikas kontarool afgooye ee magaalada muqdisho waxaana si bareer ah u geystay askari ka tirsan maleeshiyaadka sirdoonka ridada ee loogu yeero nisa sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo xogogaal ah oo goobta ku sugnaa wiilka dhallinyarada ah oo lagu magacaabi jiray cabdiweli cabdiqaadir macalin maxamuud ayaa waxaa si bareer ah u toogtay askari ka tirsan nisa eheladiisu waxay sheegeen in wiilkooda uu ahaa wiil da'yar ah oo aan waxba galabsan si dulmi ahna loogu dilay isgooska ikas kontarool afgooye ee muqdisho toddobaiy labaatankii abriil ayay ahayd markii askari ka tirsan maleeshiyaadka riddada uu qof shacabah ku dilay degmada yaakshiida ee magaalada muqdisho kadib markii qofka shacabka ah ee la dilay uu ka biyo diiday inuu bixiyo lacago baad ah oo uu doonayay inuu ka qaato dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka arbucu oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlayay dhulka ka fog deegaanka arbucu ra-iisul wasaaraha xabashada itoobiya ayaa xilka ka qaaday wasiirkii difaaca xilli dagaallo culus ay ka socdaan gobolada dalkaasi nuur cali warsame awshiib ayaa warkan inoo faahfaahinaya wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa lagu casilay abraham ambele oo ahaa wasiirkii difaaca waxaana lagu bedelay haweenay lagu magacaabo ah cisha maxamed haweenaydan laga dhigay wasiirka difaaca xabashida ayaa ka soo jeeda qowmiyadda cafarta oo siyaasiyiinteeda dabadhilifyada ah ay isbahaysi xooggan la leeyihiin abiy axmed wasiirkii hore ee difaaca itoobiya ayaa madaxa looga dhigay wasaaradda waraabka dooxooyinka xilka qaadistan ayaa timid xilli ay kooxaha mucaaradka ama xaarada ee faano loo yaqaano ay dagaallo culus kula jiraan oo militariga federaaliga ah guuldarooyin isxiga ayaa ciidamada xabashada itoobiya dhabarka loogu saariyey dagaallo culus oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayay dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamulka amhaara dhinaca kale ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa saraakiisha militariga ku amray inaysan dalka dibaddiisa u aadi karin safar caafimaad isagoo booqanayay ismaamulka oromiya ayuu xariga ka jaray isbitaal loogu magacdaray bishafto kaasoo loo gaaryeelay ciidamada khudbadii uu ka jeediyey furitaanka isbitaalka ayuu ku amray wasaaradda difaaca iyo saraakiisha ciidamada in isbitaalkan ay yimaadaan islamarkaana mamnuuc uu ka yahay safar caafimaad oo dibadda ah isbeddelka abiy axmed uu ku sameeyey wasaaradda difaaca ee dalka itoobiya ayaa ku soo aadaysa xilli itoobiya ee cagta saartay tubtii kalahaadka mahadsanid abushiiba makaatiibta caafimaadka ee wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo jubbada hoose ayaa ololey lagula dagaalamayo cayayaanka ka bilaabay degmooyinka jilib iyo kamsuuma aanu ku horeyno degmada jilib warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalkeen cismaan axmed dhubow iyadoo qayb ka ah adeega bulshada loo hayo ee ka soconaya wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa maalinkii afaraad magaalada jilib ka soconaya mashruuca la dagaalanka cayayaanka oo ay kaneecadu qayb ka tahay kaasoo uu wado maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe shaqaalaha fayadhowrka degmada oo ay wehelinayaan mas-uuliyiinta xaafadaha degmada ah ayaa maalmahan lagu arkayey iyagoo wata qalabka buufinta kaneecada arrinkaas oo ay si weyn u mahadiyeen bulshada ku nool degmada jilib
walaal waa qolihii buufinta kaneecada iyo cayayaanke qoladii kaneecada buufinaysa cayaanka xaafadaha diyaargarooba diyaargarooba warbaahinta islaamiga ah ee landulus oo kormeertay xaafadaha ay ka socotay shaqada ayaa la kulantay qaar ka mid a dadkii shaqada loo qabtay oo aada u faraxsanaa xilli shaqaaluhuna ay dhankooda ku howlanaayeen ololaha buufinta kaneecada maasha allah anoo xaafada faanool dhexdegeyna oo hadda oo ilmaanyadina noo buufiyooy
qanaacadiina la buufinaya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin xayaankii kulli
marka maasha allah alxamdulilah buufinaa rabaa wadaadinayda gudaha macal binaanka musqulaha xaafadda anaa dhalmaanyada ninka buufiyay geeg maanaa milmooga iyo musquli iyo banaanka iyo meelahaas dhalmaanyada yaalim noo buufi maasha allah alxamdulilah in macnaha qanaacada oo nalaga dilahay jermiskeedii iyo waxeedoo dhan ilaahay mahaddiisa waayo laalahana ku mahadsan khayr
kuley qanaacadina waa nalana buufiyey wilaayada noo buufadi alxamdulilah khayr allah asiyo maya wax lacag naga qaaday ma jirto wilaayada waa fiicanna anaga boqol boqol waay qanaacadii baa nalaga buufanahayaa nabad iyo caafimaadaan joognaa marka barwaaqa saarna qabnaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin mas-uulka waaxdii ay shaqada ka socotay xilligii ay booqanaysay warbaahinta islaamiga landulus ayaa ka waramaya maalmihii ay shaqada socotay iyo goobihii ay ka soo shaqeeyeen maanta ku afara waxaan haynaa buufinta kaneecada xaafadaha degmada aad iyo aad ayaan ugu dadaalaynaa saaki waxaan ku dhex jirnaa xaafadda faanoole alxamdulilaahi rabbialcaalamiin maktabka caafimaadka jubbada dhexe kaalin dheer ayuu ka qaadanayaa howlaha annaga aan wadno xaafadaha annaga aan buufinay waxaan ka soo bilownay xaafadda hulwadaag waxaan ku soo xejinay xaafadda waabiri waxaan taagannahay xaafadda faanoole soddon ruux baan ku shaqeeyaynaa hamankooda u saaran iyo annagoo guddoomiye waaxeedka aan xaafadaha aan daba taagannahay waan wada soconnaa maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in ay sii socon doonto shaqada buufinta kaneecada taasoo hadda si weyn uga socota xaafadaha kala duwan ee degmada jilib waxaana suuragal ah in mashruucan uu maktabka ka fuliyo degmooyinka kale ee wilaayada
dhanka degmada kamsumana warbixin ku saabsan ololaha lagula dagaalamayo cayayaanka waxaa inoo soo diray walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa si isku mid ah degmooyinka iyo deegaanada kale ee wilaayaadka islaamiga iyo guud ahaan dalalka dhacgeeska afrika ka da'ayay roobab lagu diirsaday oo dadka iyo dunyadaba shaafiyey haddana waxaa jira saameyno ka dhasha roobka sida faafidda cayayaanka iyo kaneecada kuwaasoo dadka iyo dhirtaba ku leh raadad kala duwan oo salbiyaad ah oo u baahan in gacmo midaysan loo wajaho si bay-ada iyo bulshadaba ay uga badbaadaan saameynta cayayaanka weysiis weysiis diyaargarooda in la buufin rabo kaneecada ama baraanbarada oo guryaashiin aad ku nagaataan raashiinkii aad dawoyshataan waad u diyaargaroodeen guryaasha aad furtaan insha allah halkani waa degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaa hawshan buufinta u istaagay maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo kaashanaya maamulka degmada iyagoona mashruucan ka sameeyey xaafadaha degmada kamsuuma si gaar ah guryaha ay degan yihiin dadka iyo meheradaha ganacsi kadib saameyntii roobabkii xilliga guga ay ku yeesheen deegaanka maadaama ay ka dhashaan cuduro kala duwan sida maleeriyada iyo kuwa kale arrinkan waxaa si weyn oo farxad iyo shucuur soo dhoweyn ah ku qaabilay guud ahaan bulshada degmada kamsuuma iyagoona u riyaaqsanaa howsha uu maamulka islaamiga iyo maktabka caafimaadka u sameeyey haddaba waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka kamsuuma oo si diran u soo dhoweeyey mashruucan waxaa loo baahnayo insha allahu tacala ummadda ay ku farxday in guryihii la buufiyo cayaanka laga dilo ganacsigii goobihii ganacsiga la buufiyo magaalada si toosa iyo walaayada saaka u dhiiyo raggii shaqada loo xilsaaro caafimaadkii u xilsaareen nadaafadii laga shaqeeyo cayaankii la buufiyo waa waxaan sugayna waana ku faraxsannahay waana soo dhoweynayna waana kuu muuqataa insha allahu tacaala way naga dhammaanayaan saan jecelnahay ilaahay idinkiis kaneecadiina baabi'isay iyo wixii fataadaha iyo masaa'ibta ka dhashay oo soo haro haraadiga ah haddana biyihii soo baxay ka dhashay si wanaagsanaana loo soo dhoweeyey dadweynihiina aad bay ugu faraxsan yihiin waxaa la buufinaya bulaacooyinkii iyo uskadkii iyo wasakhdii oo ka timid keentay fatahaadda webiga dhanka kale waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus la dhex qaaday qaar ka mid ah qoysaska guryahooda laga sameeyey howsha buufinta oo si xirfadeysan ay uga howlgelayeen xubno si wanaagsan loo soo diyaariyey kuwaas oo idqaaninayay howsha loo igmaday oo ah barnaamij bulsho oo sare loogu qaadayo badqabka dadka iyo deegaanka kaneecada kulli nin buufiyowe beelayso dhowayni wanawnuna eedaang mahadsanyena inaan ninkasanadhaango tafadaana shaygan amal mar walbana ninba buufiyo beledka dhalmaayana dhammaytiyon maasha allah maasha allah si wanaagsan oo arnaa kaneecadana loo bunaxale waa ka seexa weynaba maasha allah walaayada khayr allah siiyo degmada kamsuumaa joognaa saaka waxaa socoto howl loo baahnaay maasha allah ku faraxsannahay kamsuumaan joognaa maasha allah kaneecada waana naga buufi waa nabad qabnaa intii soo sheegtay intii kaldhahood koralaha kari qolalka musqusha jikada wax la dhaafmela daaradda kulli maasha allah maasha waa loo baahnaa mee waa rafaadni baabo waxqabadkan lagula tacaalayo cayaanka oo ay ugu saameynta badan tahay kaneecada ma ahan kii ugu horeeyey ee lagula tacaalayo raadadka iyo dhibaatooyinkii ka dhashay roobabka xilliga guga laga sameeyo deegaanadan balse waxaa mashruucan ka horeeyey waxqabad ay iska kaashadeen bulshada iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kaas oo ay wilaayada ku hakisay faro kusoo fatihi lahaa kamsuuma loogana hortegayay saameyn la filin karay oo biyuhu ay ka geystaan degmada kamsuuma iyo nawaaxigeeda bulshada ku dhaqan degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa walaalkeen casaam carafaad nadwadan diiniga oo socotay muddo laba maalmood oo xiriir ah waxay ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana nadwadan si weyn uga faa'iidaystay bulshada ku dhaqan degmadaas sheekh cabdiweli cabdulaahi muude iyo culimo kale ayaa nadwada bixinayay waxayna ka koobnayd mawaadiic kala duwan oo aada u qiimo badan sida fadliga cilmiga iyo jihaadka waddada allah cilmiga markaan dul istaagno marka waxay tusinaysaa aayaadka asaga ee suuradda ugu horraysay shanta aayadood in nebiga wax akhri la yidhi allahaasoo insaanka baray inay qalin wax ku qoraan wuxuuna insaanku bara waxaysan garanayn buu ilaahay baray ina alcilma fadluhu acdamu min an yushhar cilmiga fadligiisa sida uu weynin badan yahay in la soo caanbixiyo waa ka weynin badan yahay cilmigii baa ka weynin badan wa awdaxu min an yudhar waa cad yahay cilmigu wuxuuna ka cad yahay in la muujiyo oo la daahiriyo lianna qofka ahlulcilmiga ah cilmigii buu gudbinahayaa cilmigu marka wax muuqda weeye fa huwa acazu madluubin wax la dalbo kan ugu sharafta badan leh cilmi weeye wa ashrafu marquubin wax la raadiye la rajeeyo la dalbana waxaa ugu sharafta badan la asaga weeye tasaabaqa alfudalaa'u lidalabi kuwa dalbahaya kuwooda dheeraadka badan le way u tartamayaan cilmiga asaga ah raadintiisa watanaafasa aladkiyaa'u litaxsiini wayna ku tartamayaan kuwa caqliga u saaxiibka ah cilmiga sharciga inay soo xasiliyaan man ittasafa bihi faaqa hayrah qofkii ku sifooba cilmiga cidda asaga ka soo harta waa ka saramarahaya waxaa daliil u ah inqiyaaska ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa in lagu sugnaado loo hoggaansamo adilooyinka qur'aanka waxaa ugu horeeya aayadda ilaahay qowlka subxaana wa tacaala uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri faattabichaa walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun inahum la yugnuu canka min allahi shayئa waina الظaalimiina bacduhum wliyaau bacd wallahu waliyu lmuttaqiin bal aayadda ila fiiri ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacala nabi axmed asoo la hadlaay intaas kadib ambiyadii kalaa laga soo sheekeeyey nabiyullaahi muuse calayhi salaam iyo reer banu israa'iil marka laga soo sheekeeyey intaa kadib waxaan ku yeelnay nabi suubanow calaa shariicatin shareeca dusheedaan ku yeelnay min alamri oo diin ah shareeca ayaan ku yeelnay oo amarkeenna oo diinteenna ah ee fattabichaa shareecadaas raac walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun kuwa aqoonta aan lahayn juhalada ah kufaarta oo gaalada ah hawidooda ha raacin ima sharcu wa ima itibaacu lhawa wax ka dhexay lama arko qofka diinta ilaahay inuu raaco iyo hawidiis inuu raaco wax ka dhexay lama arko runtii waa sidaas wey maktabka dacwadda wilaayadda hiiraan ayaa ahmiyad gaara siinaya sare u qaadidda heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andulus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh